wasaaradda awqaafta iyo arrimo islaamka oo colombile rangaa ka saabsanaya kaalinta qoyska ee nabadhiska iyo wadajirka bulshada kuqubatiya magaalada muqdisho welibana ku qeyb galena aqoonyaana bilaanta soomaaliyeed iyo qeybo kale ee bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimo islaamka ibraahim aadan ibraahim nadara oo koreyntiisa sheegay ujeedka kulanka ku hadalaya iyo muhiimada nabadhiska soomaaliyeed ee qoyska kuweeldhada korta kaalinta ama doorka qoyska nabad dhiska iyo wadajirka ummadda waa cinwaan aada iyo aada u ballaaran aadana u weyn ummaddeena soomaaliyeedna baahi weyn ay u qabaan qof walba ama qabiil walba ama qaran walba asaaska uu ka bilowdo waa qoyska qof xumaaday ama qabiil xumaaday ama qaran xumaadana qoys xumaaday buu ka yimaada intaasoo fiicnaatana waxay ka yimaadaan qoys wanaagsan sidaa daraaddeedba marka mowduucan uu u yahay ummad dhiskeenna dowlad dhiskeenna iyo tarbiya dhiskayna kaalinta ugu weyn mid ka qaata waxaana ku mid ee madaxdiiya ku qeybgaliya kulunka iyo weliba iyo cabirena aragtidiyo ka eedinga kaalinta nabadda iyo reedandhisowka qoyska oo ku qaadado korta iyo ona iskarahenga qoysaska oo la dhisawa inyee ku dhikanta nabad oo la dhisiya yada ay leedahay kaalinta uu qoyska uu leeyahay nabadhiska iyo midnimada bulshada ha ahaato xasiloonida bulshada ha ahaato xaqiijinta musaalaxada wadanka iyo wadajirka bulshada usro ka kooban hooyo iyo aabo iyo ilmo waxay noqon kartaa usro ka kooban hooyo waxaan ka wadahaa waalid iyo ilmo iyo qaraabo hayeeyo eedooyin yani sida soomaalida tahayba yani qaraabo inay guriga ay ku nool yihiin waxay noqon kartaa usro oo yani ilmihii iyo waalidkii mid ka mid ah uu yani isla nool yihiin waxay ka iman kartaa inay kala tageen ama mid ka mida uu dhintay ama asbaab kale aa iman karto hadda la kala haayaamay oo la kala
hooyadii aabbaha qoyska ay ka asaasmeenna ay isku xiran yihiina waxaa imaan karo inay soo saaraan caruur isku xiran kadibna caruurtii markay bannaanka u baxdo ayadana ay micnaha ay abuuri kartaa bulsho isku xiran
qoysku wuxuu ka kooban yahay sidii hore loo sheegay aabbiyo hooyo qof dumara iyo qof raga oo isu yimid awalan intaan ilmaba la gaarin waxaan u baahanahay marka inaan dhahno nin gabadha iyo ninka ama ninka iyo naagta haddaanba lafdiga qaraareyno isku imaanayo ma u diyaarsa ma yaqaanaan wato ninku ninnimo ma yaqaanaa naagtuna naagnimo ma taqaana qofku markuu marka insaan dhiso wuxuu rajeeyaa mustaqbal ammaan ah oo iftiin uu ka muuqdo sidee marka noogu suurtagelaysaa ka soomaali ahaan in aan aas aasno mujtamac ku bilaysan ammaan sagaalka bilooda ugu horeyso ee gabadhay wiil kaligood ay yihiin sakiinaa loo baahan yahay isla qabsiyaa loo baahan yahay isfahmana loo baahan yahay islaamka ma ogolo waxyaalahan boy farandhe la yidhaahdo lasii hormariyo maadaama gabadha la guursaday in la isfahmo waqti la qaato ilaahay xigmadiisay ku noqoto doorka bilaanta soomaaliyeed ayaa ka jaraanga horumarka bulshada walibana iyo ku muuqda ayaana dhiniyo badan oon ka horeyta horumarinta qoyska si lanku guulaysada reer kaaseya